علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kayfa yucrafu dabdu raawi waxaan soo maray raawigan waxa weeyaan ama ruwaadda aqbalkan la aqbalayaa inay laba shardi leedahay shardi waa cadaalo bal cadaalada wixii laga looga jeedayo waxay ahaydna iyadoo aada u kooban iyo waxay ku sugnaanaysay baynu soo maray shardiga labaadna waa raawigu inuu daabid yahay balla dabdigana tacriifkiisa dee imaka casharkii kan ka horeeyey iyo markii hore kitaabka bilowgiisii saxiixiiba waan ku soo aragnay imaka halkan wuxuu inoogu sheegayaa ama fiqradan yar see baan ku garanaynaa raawigu inuu daabid yahay iyo inaanu daabida inaan ku kala soocayna ta wuxu uhi kayfa seebaa yucrafu lagu garanayaa dabdu raawi raawiga dabdigiisa oo nin dabdile inuu yahay seen ku garanaynaa yucrafu waa la garanayaa dabduraawi raawiga dabdigiisii waxaa lagu garan bimuwaafaqatihi waafaqitaankiisa asiqaati dadkii lagu kalsoonaa uu waafaqayo almutqiniina ee hagaag itqaanka badan iyo xifdiga sarreeye lahaa ee wax sugay fi riwaayati riwaayadooda aada u sugay fain waafaqahum hadduu waafaqo fii riwaayatihim riwaayadooda uu ku waafaqo qaaliban inta badan fahuwa daabidun waa ruux dabdile kaasi walaa taduru dhibna ma keenayso oo ma dhibayso xagga dabdigiisan loo sugayo mukhaalafatuhu mukhaalafadiisa annaadiratu yar ee lahum iyaga uu khilaafay uu markaa khilaafay mararkaasi wax ma yeelayso waayo khada iyo dee intan dadku kollay iskama wada dhowri karaan oo ruuxii inkastaba xifdigiisu ha badnaadee kollay khada waa ka dhici karaa fain kasurad hadday badnaato mukhaalafatuhu mukhaalafadiisii lahum ay liistiqaati almutqiniina uu khilaafayey isagoo xadiis la wadaagsaday ikhtalla waxa dhilmayo nuqsaani oo halkaas wax noqon dabdu dabdigiisii oo walam yuxtaja bihi lama xujaysanayo bal markaa dabdiga raawiga dee inay xadiisyadan dadku ay warinayaan inteeda badan waa axaadiis mushtarako ka wada dhaxayso dad badani ay wada warinayaan oy wadaagsadeen waxaa la yidhaha raawibaa la gooni noqday waa aada buu uga yaraanayaa wixii dadka ka dhaxeeyey ee la wadaagsanayay ee dad tacadduday ay warinayeen bal markaa waxa weeye ninka daabidka ah ama dabdigiisa waxa lagu garanayaa marka uu dad sidaasa oo itqaan ama lagu og yahay uu xadiiskii la wadaagsado ee xadiis iyagu ay warinayeen isna uu wariyo ayaa la eegi bal riwaayadiisiyo riwaayaadkoodii baa laysu eegi haddii aan aragno inta badan sii ay ku wariyeen unbuu ku warinayaa taasi waxay daliil u tahay xadiiskii inuu qabtay oo raggii dee itqaanka iyo xifdiga sarreeye lagu yaqaanee lagu kalsoonaa waa kan isagoo xadiiskii la wariyey ayuu dee isagii baa haddana sii ay ku warinayeenunbuu ku warinayaa iyagiibuu inta badan waafaqayaa markaa taasi waxay daliil u tahay dabdigiisii iyo xifdigiisa fiican oo xadiiskiibuu soo dabdiyey weeye markaa taa inuu daabdiyaan garanaynaa haddii laakiin markuu dadka caynkaas ee siqaadka ee itqaanka badan leh uu axaadiis la wadaagsado had iyo goor uu khilaafayo oo say ku wariyeen si ka duwan uu ku warinayo dee waa tii aynu horeba u soo maray ninka siqada iyo xataa dee hadduu khilaafo dad ka isaga tiro badan ka awsaqsan oo ka itqaan badan uu khilaafo mukhaalafo aan la jamcin kara ahayn xadiidkii tashaad baa la odhanaya oo xadiidka ruux uu cid warina la wadaagsaday uu ku khilaafaya ama shaad buu noqonaya ama munkar buu noqonayay sababtuna waxa weeye xadiidkan sidiisii iyo wejkiisii uma soo dabdinoo umuu soo xiftiin oo dadkii kale ka mudnaa dee si kal ka duwan ayay ku wariyeen oo taasi ay tilmaamayso dabdila-aantiisa haddaba hadduu had iyo goor khilaafo oo khilaafkoodu uu badan yahay waxaa cad taasi inaanu nin waxqabasho ama dabdila ahayn oo dabdila-aantiisaan taa ku ogaanayna ama mukhaalafadu hadday dee inta badan waafaqaya marar ay noqoto iyo wax yar iyadoo ictibaar ma laho dabdigiisii waxma yeelayso dabdigii waa loo sugayaa iyadoo mukhaalafadaa koobani jirto waayo had iyo goor taas ee ruuxu iskama ilaalin karo oo ruuxu guud ahaan wax mukhaalafa ah ama isagoo khada kaba dhacay kama badbaadi karo bal taasi waa dabdiga sida lagu garanayo dabdigu wuxuu yahayna waa ta aan soo sheegnay hal yuqbalu aljarxu waatacdiilu min gayri bayaanin hal yuqbalu miyaa la aqbalaya aljarxu raawiga jaraaxayntiisii la jaraaxaynayay ee la daciifinayay bal watacdiilu tacdiilkii isagana la tacdiilinayay raawiga taas miyaa waxa weeye la aqbalayaa min gayri bayaanin caddayn li iyadoon la caddayn oo waxa weeyaan cadaaladii ama jarxigu horta waxa weeye waa dee asalka hore luqada waa dhaawacid wax la dhaawaco ama la qoomo bay ahayd laakiin dee alfaadahan la isticmaalaya ruuxa keenaya in waxa weeye la daciifiyo oo riwaayadiisii lagaba tago taas baa waa dee iyadu jarxi macnawiyuu noqonayaa isagiibaa cadaaladiisiibaa wax laga sheegayaa la dhaawacayaa ama dabdigiisii tan haddaba in hadalkan ruwaadii lagaba hadlaye wax laga sheegayo wax keena inaan xadiiskoodii la aqbalina jarxi baa laga cabiraa tacdiilkuna asalka hore luqada waa toosin wax la toosiya sida tacdiil markaa dee sihaam oo kale toosin ama dee waxyaalaha acwaadii iyo qoryihii iyo waxaa toosintii ama laabihii la toosinayay imanka halkana iyaduna waa hadalkan lalaba imanayo ee lagu dee raawigii lagu sifaynayo wax keena in riwaayadiisii la aqbalo taasna tacdiil baa lagu magacaabaa haddaba jarxiga caynkaasa iyo tacdiilkaas iyadoon la caddayn oon la fasirin miyaa la aqbalayaa masalan waxa weeye waa iyadoo la yidhaha ninkaasi waa daciifun intaa lagu daayo ama la yidhaha waa nin siqa ahun waa lagu kalsoon yahay intaasun lagu daayo oo aan la caddayn bal wixii dee tacdiilkan sababtiisii ama haddii la daciifinayo wixii loo daciifiyey aan la caddayn miyaa la aqbalayaa mise la aqbali maayo taa jawaabteedu waa tan ama tacdiilu tacdiilka fa yuqbalu waa la aqbalayaa min gayri dikri sababii sababtiisa iyadoon la sheegin horta dee ruuxa laga aqbalaya waa nin imaamo halkan aqoonteeda lahunbaa laga aqbalayaa isaguna toosan waayo hadduu aqoonteedii leeyay laakiin isaga naftiisa min la daciifiye uu yahay tacdiilkiisii jarxigiisii la aqbali maayo haddaba tacdiilkii waa la aqbalayaa iyadoon sababtiisa la caddayn cala saxiixi almashhuuri qowlka saxiixa ah ee dee mashhuurka cinda ahlilcilm lianna asbaabahu asbaabta tacdiilka keentaa kafiiratun way badan tahay yascubu waxaana adag xasruha koobitaankeeda la koobaa way adag tahay id yaxtaaju cila yaxtaaju wuxuu u baahanayaa almucadilu kii wax tacdiilinayey hadduu doono inuu asbaabtii sheego an yaquula inuu yidhaha masalan lam yafcal kada waxaa ma samayn lam yartakib kada waxaa kuma dhicin aw yaquula uu yidhaah huwa yafcalu kada waxaasuu sameeya wayafcalu kada waxaasuu sameeya wahaakada taasuu u baahanaya dee tiina lama soo koobi karo saa daraaddeed ruuxu hadduu dee ahlaljarxi watacdiil yahay macnaa aqoonteedii leeyahay gees kalena dee uu isagiina uu dadka ay dee siqanima iyo cadaala ay u sugnaatay yahay hadduu yidhaha ruuxani waa cadli wax caaridayaa meeshii aanay jirin waa laga aqbalayaa oo dee cillada loo aqbalaya adigu ujeeddadu aan tacdiilka shardi aanay ahayn in la fasiro sababtiisa la caddeeya waa arrintan uu sheegayoo cadligii waxaan idhi horta waa muslim baaliq oo caaqila intaas waa wax dee iyada suhuulo lagu ogaan karo dhib ma laha alayasari min alfisqi wa min khawaarim almuru'a fisqigiina ka nabadgalay iyo muru'ada wixii jebinaya haddaba fisqigiina maxaa lagu fasiray waa irtikaabu kabiiratin aw israarun calaa sagiira dembi kabiiroo lagu dhacon laga laabmin ama dembi yaroo caado laga dhigtay oo la daa'imay haddaba in fisqiga laba jaanib buu ka yimaadaayo ina kabiiradii baa labadii noqone waxyaalihii manaahid ahaa macaasidaad samaynteed waa fisqi waxyaalihii layna faray ee daacaadkii iyo cibaadaadkii dee layna afaree laynagu adkeysa waajibaadkii ka tagga laga tagaana fisqigay keenaysaa markaa ruuxii haddaan doonayna inaan cadaalo u sugno nidhaahno sababtii caddeeya dee waxaan u baahanynaa waxyaalihii manhiyaadka horta inaan tirino nidhaah waxaa midna kumuu dhicin gees kalena waxyaalihii cibaadaadkii ee awaamirtii la isfaray iyadna aan tirino nilaa waxaa midna kama tegin waxaasna wada sameeya taasna markaa waa dee sucuubo adag oo tan inoo sheegaya ku sugan saa daraaddeed baa lagu kaartoomaya laakiin horta dee ruuxan ka hadlaya ruwaadii iyadii horta waa inay ruux waa dee si dahabibaydaa muuqidadiisa horta waxaa loo baahan yahay warac taam ah xalaal miira dhan baa loo baahan yahay waxaa kaloo dee isagoo shardigiisi dee isagana baraa-o uu ka beriyahay hawo uu ka beri yahay oo dee ruux munsifa oo garan wixii dee ilaa markaa uu ognaa garanaya rabbi inuu la xisaabtamayo waxaan oydin oo ruux muslima isagoo dee waxa weeyaan aan sabab la-aanun iyo waxyaale hawo daraaddii iyo kani waa dee itijaahaasuu leeyahay daraaddeedu aan sumadan xun aan ugu suntahayn oo dee weligii aan kaba hadhin dee ruuxu dee isagu kale oo la arkay inay intijaahaan iyo waxyaale iskuba waafaqeenna aan sa isaga tacdiilinahayn dadka ugu dhowdu haba noqdee oo arrimahaasoo muxaabaada aanay agtiisa jirin hawa raacitaankii oo dee waxa weeyaan dadkii ra'yiga uu qaba iyo itijaaha uu leeyahy ama ruuxan uu kuba qiimeeyo isagoon umuuriyaalka laysku qiimayn jiray aanan taas baa loo baahanya horta hawa laga bari noqdo iyo aqoon aada u sarrayso axaadiistii iyo cilasheedii iyo ruwaaddii loo leeyahay waana umuuro aada u adag oo dee halkani wax sahlan maaha wax fudud maaha bal markii taasi wada dhacdo arrimaasi jiro ayaa tacdiilkii haddii nin dee heerkaa ku sifoobay uu naydhaaho ruuxani waa cadaala uu sugo wax caaridaya oo dee khilaaf lagu khilaafiyo taasna aanay jirin iyadoonu sababtii caddayn baa la aqbalayo sababta loo aqbalayaa isagoon sababtii sheegin jawaabataa aan uu inoo sheegay ama aljarxu xagga jarxiga falaa yuqbalu lama aqbalayo ilaa mufasaran in la caddeeyo sababtii mooye oo ninku inkastaba heerkaa ha gaadhe haddii cid la waxa weeyaan dee la daciifinayo san oo kale loo qoomayo loo markaa jaraaxaynayo waa in sababtii jarxiga keentay uu caddeeyo markaa maxay taasi tahay iyadu horta markaa laba mid weeyaan oo liannahu laa yascudu laba arrimoodba waa loo caddayn liannahu laa yascudu dikru horta sheegidda sababta la sheegaa wax adag maaho dee ruuxu fisqi ficil keliyu ku noqon karaa macsiyo keliyu ku dhacay fisqigii waa u iman karaa maxaana meesha jirta dee waajib keliya ou kaba tegay fisqigii wuu ugaba imanayaayo uma baahna inay wixii umuurihii fisqiga keenaya ruuxii ay ku kulmaan si fisqigii loogu xukumo looma baahna waxa weye mid keliya hadduu sameeyo ku faasiqoobay markaa khaslo keliya oo la sheego ayaa dee kuba filan in ruuxii lagu jaraaxeeye maaha sida daacadii marka tacadil loo xukumayo inay umuurihii fisqi keenayo o dhan meesha ay ka wada baxaan loo baahan yahay maaha maaha halkan in wixii fisqi keenayo dhan ninka ay ku kulmaanee shay keliya ayaaba uu ku faasiqoobaya saa daraadeed taasi wax adag iyo wax sucuubo oo ku sugan in la sheego sababtii ma jirto taasi iyadu waa mid walianna naasa dadka yakhtalifuuna way iskhilaafayaan waa arrin kale oo loogu baahan yahay jarxiga in la caddeeyo fii asbaabi iljarxi asbaabta jarxiga iskuba khilaafaan faqad yajraxu inuu dhaawacaa la arkaayo oo wax ku daciifiyo axadum aadki axaduhum axadkood bimaa laysa bijaarixin waxaa jaarixayn oo awqaadda qaarkeed ruuxu wax dee aan jarxi keenahayn inuu raawigu ku jaraaxeeya waa suurtagal waana kolley meelaha ay dadka ka soo gelayaan waxyaalahan jaraaxa dee xagga jarxiga oo dee khada kaba dhacaan oo awjuh mutacadiday noqon oo dee saydnu daqiiqalciid iyo amsaashe ay sooba naqliyaan kollayna dee weli waxaan u baahanay inaan umuurahan dhowdhow iyo alfaadahan aan dabdino umuurahaas in lasii dhex galo maakol haddii weli in sha allahu tacaala aan rajaynayno in kutub dee waxa weeyaan kitaab wax ka badan oo dambe rabbi hadduu inoo sahlo inoo dhib yareeyo aan aqrino ee imika weli kitaab mukhtasaraan ku jiraan u baahanay alfaadan inaan dabdino hadalka badana kolley ruuxa waxaa dhici karta in dihnigiisii iyo ama qabashadiisi iyo wixii uu ku keeno tashatus iyo taas oo wixi ay ka kala firdhaan asbaabtaa iskhilaafi karta barkood baa dee lagu yidhi maxaad hebel uga tagtay hebel uga warin weydo nin hadal badan buu haa buuri hadal baduu markaasna wax heerkan keenaya maaha ama waxyaalo nina maxaad hebel uga warin weydo adoo kusii socdaan gurigiisii waxyaalahan adugu dee malaa aaladii waxaan la tumo uun waxbaan ka maqlay buy aalad lahawi baan kaba maqlay saasaan ugaba soo noqdo bal inuu joogo iyo isagu inuu ogaa iyo in kale iyo waxaan bal taas iyo dee hobsasho iyadoona intaasi jirin markaa kolkol ruuxun waxaan jarxi keenahayn buu wax ku jaraaxeeya oo tii baa layskula khilaafaya tii baa loo baahanya in la sugo gees kalena deen waa dhibyaaladna waa hadduu sabab keliya oo la aqbalo sheegana waa wuxuu ruuxu ku daciifoobayo saa daraaddeed bay iyada tani tahay in la fasiro haddii ruuxii la daciifinayo sababteedii laba sheego dee taa horena hadda waa cala saxiix ilmashhuur buuri barhkood dee labadaba ijmaalkii waa lagu kaaftoomaya kol hadduu ninku ahla jarxi wa tacdiiriya way jiraan markood bale taa kalena waa in sababta la caddeeyo kolkol ruuxu waxaan tacjiil keenin ayaaba dhici karta in u qaato unoo sadanini la weydiiyo yidhi haddaad aragta hay-adiisa garhkiisa iyo shakligiisa iyo suuradiisa hay-adiisa aad aragto waxaad garan lahayd ruux toosan inuu yahay oo kale dee taasna waxa weyan tacjiil ma aha kolkol ruux waxaasu kutaaftoomi karaa bay yidhaaheenoo iyada waa loo baahanyay kuwani way jiraane laakiin bal waa qowlkii halkan raajixa ama saxiixa ahaa qal bnu salax ina salax wuxuu yidhi waa wahaada arrinkan indeeba ujeeddadu jarxigan haddii aan la fasirin oon sababtii la caddayn ruuxii wax wax lagu jaraaxeeyo un aanu ahayn hebel baa daciifa uun imaka wiinaydi waa taasoo mufasir la-aan iyo isagoon la caddayn lama aqbalayo daahirun waa arrin muuqda oo dee waxa weeyaan waxaan culimmadu ay taa u yidhaaheen ay leeyihin ha la fasiro dee waa taada dadkoodna aan yar ishaarnay waa arrin daahiro muqararun fi lfiqi wa usuulihi fiqiga iyo cilmigan usuul fiqigaba waxdee culimmada ay ku caddeeyeen oo dee halkaa muqarar ku abu weeye wadakara alkhadiib alxaafidu khadiibkii xaafidka ama imaamkaa khadiibe xaafidkii wuxuu sheegay annahu jarxigan tafsiir la-aaninaan la aqbalayni madhabulaimati raggii imaamiyada ahaa madhabtooda inay tahay oo min xufaad alxadiidi wa nuqaadi xadiidka raggii xifdisnaayee nuqaadiisa ahaana kaba mid ahaa aimadaasi misl الbukhaariyi wa muslim wagayrihima bukhaari iyo muslim iyo raggii kale laba mid ahaa walidaalika sidaa daraaddeed ayuu ixtaja u xujaystay albukhaariyu bukhaari bijamaacatin jamaaco sabaqa ay horeysay oo min gayrihi gayrkii isaga xaggii ay ka hormartay oo kaba horeysay ka sabaqday aljarxu lahum jaraaxayn ay jaraaxeeyaan oo dad isaga dadkii kaba horeeyey ee culimad ahaa ay jaraaxeeyeen oo daciifiyeen laakiin sababihiis iyo dee tii aan laba caddayn ayuu u xujaystayba bukhaariyo ee sababtii wuxuu arkay sabab imaka ama aanu fasirnayn hadalkaa mujmalka aan laba aqbalahayn taas buu u arkay oo u xujaystay ka cikrimata wa camr bni marsuuqin se cikrima mawlihi ibnu cabaas oo kale iyo oo dee ragga qaarkood xataa muslim kitaabkiisa ee aanu ixtijaajan ugu sugnayn oonu xujaysan iyo dee camr bni marsuuq iyo waxtaja waa xujaystay muslimun muslim bisuwayd bni saciidin min suwayd bni saciid la yidhaaho ayaa kitaabkiisii kuba sugan ee culimada qaarkoodna aad bay u bacniyeen ilaa la soo gaadhay uu markaa uu soo yaxya ibnu maciin uu gaadhayba heer uu yidhaaho haddaan oran iyo faras maanta leeyahay suwayd baan ku duuli lahaa bisuwayd bni saciidin iyo wa jamaacatin jamaaco ishtahara ay shuurowday addacnu durid fiihim iyaga dhexdooda la dacniya ay shuurowday ayaa iska xujaystay wahaakada facala abu daawuuda abu daa-uudna sidaasuu sameeyo jamaacooyin dad kale ay daciifiyeen buu kitaabkiisa uu ku xujaystay marka wuxuu uhi wadaalika kaasna waxa weeye ama wadaalika ixtijaajkooda dad la daciifiye ay xujaysteen daalun wuxuu daliil u yahay calaa annahum iyagu ragga bukhaari iyo muslim iyo abi daa-uud iyo dahabu inay ku tegeen ilaa ana aljarxa jarxigu laa yahbutu inaanu sugnaanahayn ilaa idaa fusira sababu sababtiisa in la caddeeyo mooye hebel baa daciifa un taasi inaanay keenin wax ruuxii looga tago saasay dee tarag dad kale ay daciifiyeen iyagu ay u xujaysteenba bal markaa muhimku waxa weeyaan iyo khulaasadu jarxi marka ay noqoto waxaa loo baahan yahay dee ruuxana markuu horta weliba ehel yahay oo ruux dee intuu isagu arta cadaala u sugnaatay oo hiqo ah waayo mi ani cadaala u sugnaan isagaba wax laga sheegayo laga aqbali maayo cid kale u daciifiyo markaasna aqoonteedii le khibradaa saruuc axaadiis iyo cirasheed loo leeyahay ee dee waraca iyo hawola-aantaas ay isagii bal u sugnaatay koley waata loo baahan yahay ruuxii inuu kuba sifoodeen hadduu sababtii caddeeyana waa la aqbal laakiin haddii aanu ruuxaasi sababtii caddayn iyada tanna ruuxun saa looguma jaraaxaynayo hal yahbutu ljarxu watacdiilu biwaaxidin jarxiga iyo tacdiilku ruux keliya ma ku sugnaanaya aad buu inoogu soo koobayaa kolleyna waa dee baab aada u muhiima oo dee ruwaaddaba in aqbalkii aan aqbali lahayn axaadiistu waxay ku xidhan yihiin ruwaaddii ruwaaddina aqbalkoodii dee waxay ku xidhantahay inay u sugnaato bal cadaaladan iyo dabdigana markaan aqbalayno katagoodina dee in bal ay daciif noqdo ama aanay labadaa mid aanay u sugnaanin baa dalkaas ay arrintii katagoodina uu kuba xidhnaanaya ama daciifintoodii waana kolley arrin aada u adag oo dee imaka kalamkeedna meelo badan uu iskaba yar badan yahay laakiin waxaan ku dadaalaynaa bal waxaan inoo yaalla uun ujeeddadiisii inaan fahmno waayo wixii dhexgalka la dhexgala wuxuu iska yeelan karaa dee hawshiisuu iskaba yeelan karaa hadalkiibaa iskaba baahi karaa khilaafkii baa intii kala sii badnaan karaa ruuxii waxaa dhici karta inaanu wax bal imika marka hore asaasu noqdo uu hadda waxyaalaha dambe uu ogaanayo ama daalacashadiisa uu ka ogaanayo ama kutubta waaqisanayo ka ogaanayo kitaabkan kaba badan asaas u noqdo uu ku binaysto inuu haddii dee hadalka koobnaado ula baxo laakiin haddii kale oo marka horeba tan ay sii bilaabanto inay taas asaaskaa in waayaaba dee suurtagal noqonaysa haddaba bal jarxiga iyo tacdiilku nin keliya oo raggii laakiin ehelka u ahaaye hadduu ruuxii tacdiiliyo ama uu daciifiyo taas miyaan aqbalaynaa oo miyuu ku sugnaanaya mise waxa loo baahanaya calalaqal laba iyo wax ka badan in ayaa loo baahanaya marka wuxuu dhaha saxiixatanna waa qowlka saxiixa saxiix hadduu ku yidhi muqaabil saxiix baa jiraya annahu yahbutu annahu shaniya yahbutu inuu sugnaanayo weeye aljarxu jarxigiiyo watacdiilu tacdiilkii biwaaxidin macnaa nin imaamo aimada jarxiga iyo tacdiilka ka mide hadduu ina idhaha hebel waa cadaala uu inoogu sugu tacdiiliyo waa la aqbalayaa waana inoogu sugnaanayaa uma baahnin imaam labaadoo ku waafaqo uma baahnin e allahuma hadday masaladu khilaaf noqoto ninuu kani tacdiiliyo mid kala khilaafayo taasi masale kala imanayso markay jarxi iyo tacdiil kulmaan see laga yeelaya ee waa marka aani taasi iyada waa masaladan un ah ruux xanuun baaban haynaa waan ka aqbalaynaa hadduu nin raggaa kaba mid yahay ruux dhaawaco ama uu jaraaxeeyu yidhaaho waa daciifna bal haddii sababtii aynu ogaanay walow maanta inagu iyo dee qurun inagaba horeysayba ruwaadan badan ee ama laleeya waa daciif intooda badan sababtii maba hayno kutubtaasaan ictimaadsanaynaa culimmadu ay ku ururiyeen kutubtaasna qayb badan ama raggaa intooda badan sababteedba kubama sugno taasi ay jirto oo xaggan haddana bal sugnaanshihii waa kan dee sababtii hala caddeeyey ay culimmadu yidhaaheen arrinta ay u yidhaaheenna waa arrintaa imaka uu inoo soo sheegaye haddii mid keliya taa uu dee ninkii daciifyo isagu ah raggaa dee laga qaadan jiray taa lagaba aqbali jiray iyadna waa laga aqbalaya waqila waxay laa budda min fahmi si shahaadadii oo kale iyo markhaatigii oo kale xataa markhaatiga markhaatigan dee waxaan dadku ay markhaatiga kaba yihiin hadday dacwa timaado nin min markhaati u yahayo taskiyadiisa loo baahday iyo tacdiilkiisa nin keliya laba aqbali jirin waa inay laba taskiyeeyaan bay ahayd si shahaadadii oo kale ayay yidhaaheen halkan riwaayadna waa la midoo alaqal waa laba nin oo dee raggii la aqbali jiray ahaa inay ama tacdiiliyaan ama tajriixiyaan ladhaho muqaabilkii saxiixa laakiin qowlka hore ayaa qowlka raajixa ijtimaacu ljarxi watacdiili fii raawin waaxidin jarxigii iyo tacdiilkii oo ku kulma raawi keliya ida اجtamaca hadday kulmaan fii raawin raawi keliya aljarxu jarxiya watacdiilu tacdiil hasay u kulmayaan nin imaaman ayaa yidhi ninkani waa daciif nin kaloo isaguna imaamo raggan dee meeshan ahljarxi watacdiila ayaa ninkani yidhi mayo waa nin fiqa oo tawfiiqiyey raawi keliya markaa tacaarud weeye uun jarxigiiyo tacdiilka isku tacaaruda waxaaba dhici karta in nin keliya uun arrintan ay ka dhacdayoo marna uu fiqanimo u xukmiyey haddana mar kale uu daciifiyey oo kale oo tacaarudkani uu nin keliya xaggii kaba yimi bal taasoo kale maxaa wuxuu leeyay wixii la yeeraya alif falmuctamadu qowlka muctamadkii waxa weeye halkani raajixi annahu yuqadamu ljarxu waxa la horreysiinayaa jarxigaa la horreysiin idaa kaana mufasaran mid la caddeeyey sababtiisa oo la fasiray hadduu yahay kaasaa la horreysiinayaa horta dee bal kolley khadawaad baa kaba horeyn kara in waxyaalaha dee kaba horeyn karana waa masaaisha de waa meelo aad iyo aad u adag oo aada u daqiiqsan meelahani oo dee cid kastaba aanay kaba hadli karin waxa weeya masaabal khadawaadkii kaba horeyn jiray waxaa kaba mida horta waxaan tacaarudkani inuu sugnaado ficlan oo kolkol baa dee qowl nin culimaa lagaba soo naqlinaya mid khilaafsanna nin kaleo culimaa lagaba soo naqlinaya marka dee la eego ee aada labadii aqwa labadii qowl laisbaaldigee laysu fas loo fiirsadona inaanay wax tacaarud oo dhan oo xaqiiqigii kaba dhaxayn oo wifaaq laguma xambaari karaa taas horta waa inuu tacaarudkani xaqiiqi noqdo oo kale awqaadda qaarkeed kolbaa imaam lagaba soo noqlinaya qowl imaam kala khilaafsan imaamka marka qowlkii hagaag loo tatabucana sanad ahaan dee ruux wax uga sugan maaha wax laba hubo maaha imaamkaasi inuu qowlkan yidhi bal taasna waa arrin kaleo khadwo kaloo ah bal inay sugnaatona tacaarudkani horta xaqiiqi yahay dhab ahaana inuu noogu suganya macnaa ninkani inuu daciifiyey iyo kan kale inuu tacdiiliyey mid kastaba ay wax ka sugan ay tahay taas ama in isaga baldee haddii nin keliya labadiisii qowl yaba labada qowl oo barhkood aanay khada iyo ama waham iyo qowl dee aan la ictimaadsan karin in loo soo naqayin aanay noqon marka bal hadday umuuro kale waxyaalo kalena way jiraanee markay sugnaato un tacaarudkani waxaa muctamada jarxigaa la horraysiinaya oo haddii dee ninna uu tacbiiriyo nina uu jaraaxeeyo ka jarxigaa kol hadduu munfasal yahay la qaadanaya sababtuna waxa weeye dee waxaa dhici karta tacdiilkani inuu dee khibradan guud ama aqoon guud oo ruuxa kii aynu maskuurka kuba soo maray ee cadaalo daahira lahaa laakiin khibro baadina aan loo lahayn aynu xataa soo marnay xadiidkiina aan la aqbalahayn aqoontaa yar guud uunoo difiisa wax xumaana oo daahira oo muuqdo lagu ogyaanu jirin inuu kuba tacbiiriyey kan kale se wax dee hoose oo ama kataa cilmi gaaron kani aanu haynuu ka ogyahay baa jiro dee waa waxaan keenaya in la jaraaxeeyo tan jarxigaa la horraysiinaya waqiila waxaa la yidhi oo markaa haddaan la horraysiinaya wuxuu ka dhigan yahay haddii kii mucadilkaa tiro badan yahay iyo haddii kan jaarixi tiro badan yahay taama eegayno ee xataa haddii uu imaka ruuxa uu jaraaxeeyo jarxigaa dee la aqbalayo la fasiran oo laba iyo saddexna ay tacdiiliyaan jaarixa la horraysiinaya waayo cilmi ziyaadoon kuwan agtooda kuma sugnayn ayaa agtiisa ku sugan taasi waa qowlka muctamadka waqiila waxaa la yidhi waa ba'dee in zaada hadduu ziyaado cadadu mucadiliina waa la kala raajax yeelayaayo kafrada lagu raajax yeelayaayo dadkan wax tacdiilinayo tiradoodu hadday ziyaado cala jaarixiina oo ay ka badan tahay kuwii iyagu wax jaraaxaynayey udima tacdiilu waxaa la horraysiinayaa tacdiilka ujeedadu waa la kala raajax yeelayaayo kafratu cadad baan ku raajax yeelaynaabo haddii qoladan mucadiliinta ay ka badnaato cidan jaarixa ah tacdiilkaan horraysiinayna wa huwa daciifun hayru muctamad waa qowl daciif oo taas aanay culimmadu ictimaadsan bal waxba tacliimkiisiiyo umuurahaasna imaka inooma taalla halkan xukmu riwaayati alcadli can shaksin bal ruux cadaala ay u sugnaatay werintiisa uu wariyo shaksi kale wax ka wariyo xukumkii ma tacdiil baa mise maaha oo macnaa waxa weeye ruuxan waa nin addadkii dee fiicnaay ama xufaadii ka soo qaad cadaalana ay u sugnaatay aimada ahaa ee de iyagu halkanba iyagu ahaa cumdada lagaba qaatee qowlkooda loo laabmo hadday ninka wariyo uu wax ka wariyanin ninkii hadda muu odhanin muu tacdiilin oo hebel waa cali mu odhan waana ninkii laga aqbali laha tacdiilkaas taasi ma jirto e laakiin waxbuu kaba wariyey werintaasi miyay noqonaysaa kol hadduu ninka caynkani uu ninka sida kaba wariyo wax in la yidhaaho agtiisa cabdi buu ku ahaa oo haddii aanu agtiisa cadaala aanay uga sugnaanin ninka wax kama wariyeen oo halkaa lagaba qaato werintiisanun inuu ninkani cadli yahay ama tacdiil ma tahay uu u xukminayo tacdiilu dibniyaba haba noqotee oon toos ahayne ee waxa weeyaan isagoo kol haddii wax kaba wariyo u xukminaya inuu waxa weeyaan ruuxan cadaala ay u sugnaatay taas bu ujeeddadu ay tahay marka wuxu uri riwaayat alcadli cadliga riwaayadii can shaksin shaksi uu kaba wariyo shaksi uu wax ka wariyo isagoon tacdiil kala raacin laa tuctabaru looma fiirinayo tacdiilan lahu tacdiil uu isagii tacdiiliyey ama dee cinda alakariina taasi werintani uun ma aha agti dee tacdiil ma aha oo lama odhanayo ninkani kol haddii hebel wax ka wariyo agtiisa isaga wuxuu ku yahay nin cadaala ay u sugnaatuu kuba yahay taas la odhan maayo waayo waa suurtagal ruuxan dee isagoo ninkan aqoon saasa uba lahayn inuu kaba wariyaa waa suurtagal bal markaa adigu si kaleba inuugaba wariyaayo dee ama istinaas ha u qaato ictibaar ha u qaato riwaayaadkiisana inuugaba wariyaa suurtagala adigu bal riwaayadani tacdiil maha wahuwa صaxiixu qowlka صaxiixa weeye waqayla waxa yihi huwa tacdiilun kal hadduu ninkani ninkaas uu yahay dee qolooyinka ahlaljarxi wa tacdiil ninkanna uu kaba wariyey warintuna ay tahay dee waxaanuu ka warinayo kolley inuu ku camalfaluu ku dhaqmo waxaa loo ictibaarinayaa inay tahay tacdiil ay tahay oo dee uu ninkan uu tacdiiliyey ayaa loo fiirinaya taasna waa laleeyahay kin qowlkooda hore ayaa ah qowlka muctamadka allahuma dee dad baa dhici karta qowl kale ay meesha keenaano ama ay badkood ka soo istisnoodaano ninkan haddii lagu yaqaano nin iqa mooye nin kale inaanu wax kaba warin sidee cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo ee laba yidhi amsaashe rag saas oo dee waxooga ahaa oo layihi nin iqa mooye nin kale waxba kamay warin jirin iyada marka saasay barhkood leeyihiin dee marka horeba wixii aan iqaa in wax ka wariyo waa iskaba ilaalin jiraye bal markaa waa tacdiil bay leeyihiinoo dee san rag waxoogaa iyanu taas waaba layidhi kaba mid yahay dee imaamka aan magacaabay bal abi daa-uud iyobaa kaba mido walow kitaabkiisa axaadiida daciifa ay ku sugan tahay rag badan oo daciifina ay kuba jiraan haaliban maaha sheekhadiisa sheekhadiisa maaha oo isagu sheekhadiisan waa wuxuu ku samaynaya ama dee inta badan dad waa shaekhyada lagu kalsoon yahay inoo balse ay ku tiriyeen nin iqaa mooye nin kale inaanu wax kaba warin walo dee iqadu ay maraatib yeelanayso oo dad aan martabadaa sare lahayn aad ku arkayso haddana waatay kuba tiriyeen saa daraaddeed bay qolooyinkan ama labada nin ee kitaabkan taxriiru taqriib la yidhaha alxaafid ibnu xajari taqriibkiisa bal de waxyaalo iyo waxyaale kuba korkormiyey walo aad moodo habkay u dhigeen kitaabkiiba inuu dee uu noqonayo safxo fayowdiba aanay jirahayn dee say iyagu usoo dhigteen in badan bay xaafid ibnu xajar kula xisaabtama markuu nin dee waxa weeyaan uu saduuqba kuwa xukmiyo nu iqa u xukmin inay yidhahdo ninkani waa sheekhi abi daawud abi daawudna iqa mooye wax kale kama wariyo marka ma ahayn inuu saduuq yidhaaho waa inuu iqa yidhaaha bay ahayd taasay in badan kula xisaabtamaan ama ay xujaysteen ay u xujaysteen hadalkiisa bulshintiisa oo kale bal markaa ninku hadduu taa yahay barhkood baa xataa taa nafteeda dee maha qowl dee aan leenahay waa qowl dee mid loo yahay oo adigu dee go-an maaha eh ee waxa weeye in bal waxay leeyihin taasoo kale yidhahan dee tawfiiq way noqon kartaa waa suuro markaa tan ka hoos bixi karta ama kasii farcoomi kartaa wa camalu lcaalimi ninka caalimkaa camalkiisa iyo wa fatiyaahu fatwadiisu calaa wafqa xadiidin xadiidka si waafaqsan uu ku camal falay ama uu ku fatwooday laysa maca nin xukman xukm bisaxatihi saxadiisa uu xukumayo ma aha walayse may ahaanin mukhaalafatuhu mukhaalafadiisa ninkii caalimkaa uu khilaafay mukhaalafatuhu waa mukhaalafatu lcaalimi lahu lilxadiidi qadxan caalimka ahaa hadduu xadiid dee si waafaqsan xadiid wuxuu keenayo uu ku camal falo xadiidkina xadiid marka hore laynoo saxiixiyey oo amal cidi ay sugtay ma aha camalfalkaasi miyay noqonaysaa dee kol hadduu xadiidkii ku camalfalay ama si waafaqsan isagoo xadiidkaasi agtiisa saxiix ku yahay oo la yidhaha uu tasxiixiyey afkii kama tasxiixin waa camalkiisiibaa waafaqsan xadiidkan madmuunkiisi waxa ay tahay oo kaleo dee raacsan ninkii caalimka ahaa haddii iyadoo su-aal la weydiiyey uu ku jawaabo xadiid si waafaqsan waa xadiid wafqiga uu taasi miyay tahay xadiidkiina dee xadiidka la tasxiixiyo inuu sixadiisa haysano maaha kol haddii uu ku fadooday madmuunkii ama si waafaqsan xadiidkaas miyay taasi ka dhigantahay isagoo xadiidka hadda waa dadkii dee tasxiixa laga aqbalayo tabciifka weeye isagoo xadiidkii tasxiixiyey waa suuro suurada labaad ee uu dhigtay waxa weeye oo uu soo dhigtay haddii uu bal matalan xadiid jiray ninkii caalimka ahaa si ka duwan xadiidkaasi wuxuu keenaya ku fatwoodo oo uu khilaafo waaba fatwadiisiibuu ku khilaafay camalkiisiibuu ku khilaafay taasi miyay tahay isagoo xadiidkii daciifiyey oo aynu odhanayno dee kol haddii uu khilaafayba xadiidkan uu daciifinayaan agtiisa kuba sugnayn ama ruwaaddiisuu daciifinaya markaa waxa ay tahay taa oo fiqradan uu inooguba dhigtay ba'da ta horena ma keenaysa tasxiix ta dambena tadciif ma keenayso waayo waxaan inta hore tasxiix u keenahayn ee waxaaba dhici karta camalkan xadiidka uu camal falayo xadiidkan wafqigii inuu ama aayad qur'aanoo daahirkeed xujayso sidan waafaqsan xadiid kaloo macnahan ku yimi inuu camalkiisan yahay oo kuba camal falayo taas ayaaba suurtagala inuu bal matalan xadiidkan ba isagoo ka tegay qiyaas isaguna madmuunka xadiidka waafaqsanba uu kuba camal falayo waaba suurtagal inuu ixtiyaadba uga camal falay isagoon agtiisa uu kuba sugnayn dee ixtiyaad inuu uguba camal falayna waa suurtagal xagga fatwaduna dee xadiidkan madmuunkiina hadduu xujaysto yidhaha waxaa u daliila xadiidkaas waaba isagoo daliishaday laakiin xadiid si waafaqsan hadduu ku fatwoodo dee inuu xadiid kale oo isba xadiidkan la macno ah ama waxaan uu keenayo keenaya xujay fatwadiisu ku salaysantaa suurtagala inay daliil kale oo ama ijmaac ha noqoto ama qiyaas haba noqoto ama aayad qur'aanaba daahirkeeda inay kuba salaysantaa suurtagalo xadiidkanba aanu ku salaysnayn xadiidkanaba haba waafaqsanaadee saa daraaddeed camalkaasi iyo fatwadaasi maaha tasxiix waana qowlkooda dee raajixa xagga kalena mukhaalafadu dee waxaaba dhici karta xadiidku isagoo iskaba sugan xadiid kaloo caaridaya intuu jiro inuu saa ugaba tago ku khilaafo xadiid kaloo caaridaya oo daliil kaloo meesha caaridaya daraaddeed in waxa weeyaan uu uga tegay ayaaba suurtagala saa daraaddeed mukhaalafadna ma keenayso kol hadduu khilaafo oo xadiidkan aanu siuu keenayo ku camal falin agtiisa daciif bukuya lama odhanayo isagoo agtiisa kuba sugan baa wax kaloo caariday oo uu kaba horreysiinayo ay suurtagaltay inuu camalkiisaasi waafaqo marka tasxiixa iyo fatwada muwaafaqa wafqiga xadiidkuna tasxiix maaha imaamkaa loo tiiriyo saas ay kaba dhacday ka taga uu kaba tegay ama uu khilaafayna isaga tadciifku xadiidkii daciifiya ama ruwaadiiso isaga loo tiiriya ma noqonayso umuurta aan sheegnay ama cilada aan sheegnay baanay u noqonahayn waqiila waxaa la yidhi bal huwa xukmun bisixatihi bal kollayna kalaam baa hadalkii ibnu salaaxiya weeye hadal buu ku leeyahay halkan uu ku tacliiqinayo ictiraad ahaan ibnu kathiir kitaabkiisa baacifka oo kale dee iminkana taas iyadu niqaash kaley leedahay oo dee ay culimmadu ay hadalka si usoo dhigtay ibnu kathiir ama ictiraadkiisii ay ku ictiraadeen ayaaba jirta marka dee umuuraha iyadoo dee insha allahu tacaala rajaynaba inaan kitaabkaa aan ku xigsiino kan waa dee dib dhiganaynaa waayo masaa-ishana ma rabanaba tadahul xegelkeeda badaniye ee bal qowlkaasi waa qowlkooda ay horreysiiyaan waqiila waxaa la yidhi bal huwa xukmun bisixatihi fal haddii uu ku camal falay si waafaqsan ama uu ku fatwooday si waafaqsan waa isagoo xadiidkaa tasxiixinaya wasaxaxahu qowlkaa waxaa saxiix yeelay xagga inay xukmun bisixatihi tahay alaamidiyu waa ninka macruufka ahaayee ee usuuliga ahaa culum kaloo kala duwanna haba kulansado ee kitaabka alixkaam la yidhaahaanele maanta madbuuca walow kitaabka ibnu xasmi ay isku magac yihiin iyo wakayruhu kayrkii oo min alusuuliyiina usuuliyiintii kaba mid aha iyagu taas bay raajix yeeleen wa fi lmasalati kalaamun dawiil masalada iyadoo dee xag usuulla meesha ay soo gashay bal hadalku halkaasna uu ku badan yahay hadal dheer baa ku sugan buu idhi bal intaa yar horta hayso waa asaasa kuu noqoto xukmu riwaayati tayibi min alfisqi ninkii fisqiga kaba toobad keenay riwaayadiisa xukumkeed tuqbal waa la aqbalaya riwaayatu taayib min alfisqi ninku hadduu fisqigii ka toobad keeno riwaayadiisi waa la aqbalaya waa dee laakiin fisqigii bal iswada raacay waxaan suuro ahayn walaa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatu taa'ibi ninkii toobad keenay riwaayadii min alkadibi fii xadiidi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xadiidkii rasuulka ayuu been ku sheegtay uu ku been abuurtay rasuulkii ilaahay axaadiid aan jirin buu ogaan u ikhtiraacduu samaystay markaasuu markii dambe yihi waan ka toobad keenaya toobadii horta waa la aqbalaya ilaahay waa ka aqbalaya dee waa dunuubta kalun bay la mid tahay shirki haddii laga toobad keena rabbi waa aqbalaa wixii ka hooseeyena waa aqbalaa toobadee way furantee laakiin riwaayo ahaan cadaaladii si kale hauga soo noqotee laakiin xadiidkiis dib dambaysa wuxuu waxa weeyaan ugama aqbalayno waxaan dadka ahla sidqi kaba aqbalaynay taas bay iyadu dee ay raajax yeeleen waana qowlkooda mashhuurka walow halkan imaam nawowi kutubtiisa taas hadday tahay taqriib iyo hadday irshaad tahay iyo haddee sharaxa muslim tahay iyo adigu dhammaanba qowlka isagu uu mowqif kale uu kaba qabo ou leeya meye waa la aqbalaya uno dee kuwa kaleu laba mid yahay taasna bal waxa weeye waa masale iyaduna sii dambaysa umuuraheeda iyo khilaafkeedu e laakiin bal tan baa qowlkooda ay horreysiiyaan ah xukmu riwaayati min akhada cala taxdiidi ajran ninka xadiidkan uu dadka u aqriayo ama uu u sheegaye laga warinayo ujro kuba qaata waxbuu ku xidhaya oo waxaa dee markaasoo ujro ayuu dee waaba ku shaqaysanaya taa xukunkeedii waayo dee walow culimmada ay da-digooda uu ahaa dee inay xadiidkan ilaah daraaddii ay u nashriyaan siya culumta kaleba oo taas maquuladoodii mashhuurkahaydna ay jirto callim majaanan kamaa cullimta majaanan waar bilaash dadka wax ku bar si adigaba bilaash lagugu baray adigaba wax lagagama qaadan waa lagu baray taas ilaah daraaddi adiguna taa noqo waa hadal dee aimadu ay dee waxa weeyaan dee hore loo yidhi oo hadalladoodii kaba mid ahaa iyo camalkoodiiba callim majaanan kamaa cullimta majaanan haddana dad baa jiray duruufo kala duwan ay u geeyeen inay wax qaataan oo dee kitaabkii ama nuskadii looga qasaya waayo had iyo goor dadkii ama ruwaaddii waxyaale la gooni noqoto kaloo isaga ayuunba ama dee sanad ahaan ninka ugu mudan bay looga qasto oo kale ilaa dee horta wax la dhigo aan aqriyi jirin ama aan sheegi jirinna ka mid bay ahaayeen bal markaa taas baana keentay kalaam culimmadu ay kaba hadlaan ninkaas maxaa riwaayadiisu ay noqonaysaa marka wuxu uhi laa tuqbalu cinda albacd culimmada qaarkood agtood lama aqbalayo horta in ajrigan iyo ajrigan qur-aanka lagu qaataa ma kala duno dee mucalimkiiba ninkii dadka qur-aanka barayay waatana xooluu qaadanaya cidna may odhan taas dee waxa weyan waala khilaaf iyadaba jira kooban laakiin haddana markaan eegno wax muru'adiisii dhaawacayana maaha iyo sharaftiisii uu lahaa wax dee xaggii cadaaladiisii dhaawacayna may noqon oo dee way bannaan tahay bayna xaqa ma akhadtum caleyhi ajran dee waxa weeyaan kitaabu laaban laakiin tan xadiidka oo dee iyaday taas xaggaa qiyaas ahaan dee kala midtay kaba shabahaysay ayay dee culimmadu laakiin haddana nadaro iyo aragti gaara ayay u yeesheen oo intoodiina way ka xalaal miiran jireen inay cid ahay wax kaba qaataan xataa barhkood ay hadiyadiiba aqbalaan bay ka xalaal miiran jireen dee waxaanay u arkeenba si waxay muru'adii bay jebinayso ruuxa muru'adiisii ee waxaa gees kalena ay kaba fikireen qur-aankii wax laguma dari karee ruuxan isagu dee dadkii wax kaba qaadanaya waxan uu doonayo adduunyadan dee qalbigiisa gashe uu doonayo inay kuga xambaarto waxaanu maqlinba inuu sheegto idhaa kitaab fulan waan wariyo kitaab fulan iyo sanad bay u rabaan iyo iyagu riwaayo ee diyaaraayo may ahayne waxaanu samaac aan jirin inuu sheegtaba waxyaala uu kuba dardaro taasoo kale shacbo oo kale ayaa kala soo naqliyeen laa tarwa can lfuqaraai fainahum yakdibuuna warw ama wahudu can ziyaad ibni mikhraaqin fainahu rajulu muusirun walaa yaktib hadal sidaas oo kale oo kolkale waxaan jirin iyo samacaan jirin ayay sheeganayaan be kuwaas xakamo warina fuqarada iyo waxyaalo ujeedada tazayud ama waxaan samacaan jirin inuu ruuxu sheegto taas bay culimmada kaba baqdeen tan baana muru'adiisa ay kuba dhaawaceen intooda badan bal markaa tan baana kalaam fiqa hadalkanba uu yimi walow qur-aankii kaba weynaaba dee qaadashadiisii aanay muru'ana dhaawac ahayn gees kalena dee mucdam alculamaa ay banneeyaan oo taa aan hadal saasa aanay ka keenin marka laa tuqbalu cinda albacdi culimmada qaarkood agtood lama aqbali maayo oo ujeedadu kol hadduu ninku ujro qaato riwaayadiisii waan ka tegaynaa ka axmeda wa isxaaqa wa abi abi xaatimin axmed iyo isxaaq iyo abi xaatim iyo waa qowlkood tuqbalu cinda albacdi alaakhar bar kalena agtooda waa la aqbalayaa ka abi nucaym ilfadl ibnu dukayn oo baldee isagu u qaadan jiray waana shaqey shaqadii bukhaari iyo muslim kaba mid ah ama bukhaariyo waa qaadan jiray laakiin dee isagu kollay duruufna way kuba kaliftay waana nin imaamo oo hiqa ah weeye ee barhkooda agtooda waa la aqbalaya bal kuba camalfalo isagay kaba soo naqliyeen tahdiib tahdiib sa kuba sugan yaluumunanii cala alakhdi wa fii beyti alaaata cashara wamaa fiihi rakiifun waxay igu ceebaynayaan oo igu canaananayaan wax qaadashadan aan wax dadka ka qaadanayo aqalkaygana saddex iyo toban ruux baa jooga xabada rakiifina uma taalo wax rakiifi dee ninkiina waxa dhici karta waa nin caalim oo loo soo qastayo hawl kaleba ma qaban karo oo dadkiiba had iyo goor laba joogo wax ka doonayo shaqadiisii bay ka shuqliyeen iyo hawl haddii dee kasbi laba iman laha tuu leeyahy saddex iyo toban gurigii way joogaan wax xabad rakiifina ma taalo iyagina waxay leeyihin waxa qaadan xagee dadkan wax uga keenayaa oo dee dadkan maxaan siinaya waa taas abi nucaym wa afta abu isxaaq ashiraasi waa waqti dambe waa qarnigii shanaad waxa weeyaan dee waa imaamka waric aha xalaalmiradka badnaa abu isxaaq ashiraasi ayaa wuxuu fatwooday liman imtanaca calayhi lkasbu ninkii dee isaga uu kaba reertoomay kasbi la ciyaali ciyaalkiisa uu shaqaysto u xoogsada bisababi taxdiidi taxdiidkan uu dadkii xadiidka u aqriyaya sababtii bijawaasi akhdi ljri ajri qaadashadii inay badanta abu isxaaq waa imaam macruufa aada u xalaal miro badnaa ee aimadii shaaficiye ama waqtigiisii raggii ugu mudnaada kaba mid ahaa oo dee cilmigii iyo waracii iyo xalaal miradkii aduu kolay dee kutubtana dikrigiisa iyo waxa weeyaan ammaantiisu ay ku sugan tahay dee wixii tarjamadiisa dhigto o dhan marka nin muxadid ahaa isagu waa dee ninka faqiihe imaamka ah nin muxadid ahaa oo abilxusein ibnu nuquur la odhanayay oo dee ay markaa kaba shuqliyeen dadkii iyagoo xadiidka dalbaya dalabadiisa inuu dadkiisii u xoogsi tago ayaa su-aasha weydiiyeoo maxaan yeelaa buu yidhi oo dee markaasaa isagu tafsiir ku geliyo haddii dee aanay wax kale u suurtogelin oonu ka haleelayn isaguna waa dadkii dee culimmadii islaamka raggoodii ugu waraaca badnaa buu haa ugu xalaalmiradka badnaa xalaalmiradkiisa uu gaadhay hadiyo goor masaajiduu soo geli jiray isagii asxaabtiio dee cuntadiiba iska yar dhex cuni jireenba waa nin marka la eego iyadoo hadda markuu maalin uu baqdaad kaba baxay ilaa khuraasaan iyo xaggaa kuba socday beled kastuu galo hadday tahay tuulo iyo hadduu magaalo galaba qaadigeeda iyo muftigeeduba talaamidiisiinbuu ahaa bal meelaha qaarkood dee siyaarihii lagu soo dhaweynayo waa la yaabay iyo dadku inay shaqooyinkoodii kaba yimaadeen si ay u arkaan haddana xaj uma suurtogelino waayo waxma qaadan jirin shaqadiisa ma ahayno markaa taas xaj umuu suurtogelino muu soo xajin maalin baa la arkay inuu diinaar isagoo meel masjid ay wax ku cuneen uu kaba tegay ayaa kaga dhacay uu noqdo markii uu soo noqdayba diinaarkii uu meeshii ugu yimi sui waxaa laga yaabaa nin kale inuu kaga dhaco iskaga tegay waa halkii uu fadhiyey markaa kaga dhacay ee uu baxay uu soo noqday uun waana ninkaaba taas aan wax qaadan jirin baa markuu arkay ayuu yihi lacalahu saqada min kayri waxaa laga yaabaa mid kale cid kale inay leedaho uu iskaga noqday waraciisa taa ayaa wuxuu ugu fatwooday abalxusein ibnu qur haddii dee aanay suurtogel ahayn inuu ruuxu u xoogsado dee iyaga daraaddeed uu ku shuqlanya dadkan cilmiga kaba baranaya de dadkii muxuu yeelaynayy markaa waxa ka qaato haddii kaleo laakiin uu ka maarmayo dee yaanu qaadanin waa taasoo waa tafsiil markaas xukmu riwaayati man curifa bitasaahuli ninkii isaga lagu ogaaday tasaahul waa isagu fudayd suna xagga riwaayada iyo samaaca iyo ama ismaacaba taas lagu ogaaday bal wax ka warin wax laga wariyo xukunkii aw biqabuuli talqiini amase waxaa afka kolba loogu ridee loo laqino inuu aqbalo aw kasrati sahwi ama sahwi badan waa umuuraan marka wuxu uhi laa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatu man shaksi riwaayadii curifa lagu yaqaano bitasahuli tasaahul fii samaaci markan uu isagu wax dhegaysanayo inaan dee inay samaaci wuxuu u baahan yahay in loo cinayoodo ruux ruux baraarugsan waxaan leeya qabanayo maqlayo inuu yahay waqtiyadaasna sanad baa loo jeedo dee alfaadihiina waaba la qoranayo nusqooyinkan iska habaysani mabay jireen ba kolkol iska diyaara baan la ujeedaa iska jaahiskaah fii samaacihi maqalkiisa aw ismaaci amase marka isaga laga dhegaysanaya waaba lagu dul aqriyaya iyadoo lagu dul aqriyayo ama dad kale la sheekaysanaya gees kale ujeeda waa iska luloonaya maba ogo waxaan lagu dul aqriyayo hadhow isaga laga naqlinayo oo waa samaacuna waa maqalkiu isagu maqlayay isagaa warinaya waa marka wax ismaacina isagii baa laga dhegaysanaya dad buu maqashiinaya oo khaasatan markii dadkan wax lagu dul aqriyaya alqiraa'a cala sheekh oo kale sidaan u tegi doono ninka taa lagu yaqaano riwaayadiisa lama aqbali maayo waa maxay amtilo kaman laa yubaali ku aanu aaba yeelahaynba weeye binoomi seexasho waqta samaaci waqtigan dersigu socda ayuu seexanaya taasi muxuu ogyahay hadhowna inuu wariyu doonaya wixii uu saa kuba wariyo haddii isaga lagu dul aqriyayo uu markaas dee isaga uu seexto iyadoo lagu dul aqriyayana walow rag xufaadoo waaweyn la arkay iyagoo lulooday laakiin iyagoo luloonaya qaladka haddana qabanaya inay joojinayeen si misiya xaaf ibnu xajar iyo raggaas laakiin taasna nocaas bay ahaydee seexasho kitaabkiina uu socdo lagu dul aqriyayo hadhow isagii laga maqlayo waxa loogu dul aqriyayna in laga dabdiyo oo isagu dadkii u dabdiyo qaladkii joojiye ahayd kaasna lama maqli maayo hadiyo goorna culimadu dibaaqi simaacay qorayeen samaaca marka la qorayo waayo dee bal markaasoo kale waana inoogu iman doontaa kutubta insha allahu tacaala siday u qori jireen majliska marka la joogaba dadka joogay magacyadooda la qori jiray kolleyna kutubtana la raacin jiray kitaabkii la raacin jireen dee ama meelun lagaga qori jiraybe ayaa way sheegayeen oo dee mooy cid u dhex marayse ayaa barhkood oranaysaa sida dee sunan albaaqi ibnu salaax markii laga dul aqriyayo o kale ama uu isaga laga dhegaysanaya hebel iyo intaasaa joogo markaasay odhanayeen hebel iyo hebel way loonayeen markii dee casharka oo kale ama waa hordeen ama way loonayeen hebel kolkol buu sheeksheekaysanayo dad ku jeedsanaya meesha bay raacinayaan oo kitaabkiia magaciisii la raacinaya taasoo kale waa ilaalin ay tan ilaalinayeen oo de kolley waanay ku qorantahay maanta sunan albayhaqi mujaladka sideed baan filaya markaa toddobaad bal samaac sidaas ahaayoo majaalistii bal oo dee adiyaabaysa diqadoodii iyadoo dadku ay badan yihiin kitaabka kitaab dheer uu yahay oo kitaabkaa weyn oo kalea haddana siday waxyaalahaas oo kale loo dhowraye loo ilaalinaya haddaba kaa lagama aqbal maayo buuri aw yuxadiu amase kaman laa yubaali aw yuxadiu ama warramaya min aslin hayri muqaabal oo inoo dambaysa usuushe marka kitaabkii dee sheekhaaga aad ka qoratid ee kitaabka aad qoratid dee kolley saxid buu u baahan yahay aad kitaabkii sheekha ama usuushii si ama wixii lagu saxee furuucdiisaid hagaag loogu saxo si loo ogaado mutaabaqa iyo inay isku mid yihiin haddii aad qoratid oo dib ugu sixin taas bay yidhahdeen asl hayr muqaabil kaasuu kaba warinaya taasna dee waa waxa weeyaan cadamu lmubaalaat weeye waa tasaahul marka kaasna laga aqbali maayo u leeyahay walaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man shaksi riwaayadii curifa la ogaaday kolleyna waa waqtiyadii hore riwaayadu ay jireetee ee sanadku socdaye riwaayatu man shaksi riwaayadii curifa la ogaaday biqabuuli talqiini talqiin laqimid wax loo laqiimo aqbalkeeda uu aqbalo fi lxadiidi xadiidka oo maxay tahay eeg talqiinkiisaa kuu sheegay bian yulaqana in loo laqino ashay ashay fa yuxadisa bihi uu ku waramo min hayri an yaclama isagoon ogaanin oon hubsan annahu min xadiidi xadiidkiisii may ujeedo nin baa loo imanayaayo xadadaka fulaan can fulaan can fulaan baa la odhan dee kolleyna riwaayaadkii iyo wixii waa la hayaa marka haddii uu dee riwaayadiisii marka ay tahayna uu saa qaato haddii aanay waxaan jirin ay tahay ama riwaayadiisii aanay ahayna uu iska celiyo marka ninkani waa nin xifdina leh talqiin ma aqbale laakiin dadka qaar baa maxaa dhacay inay ruwaadu dee iyagoon riwaayadoodiiba ahayn ay odhan jireen xadadaka fulaan can fulaan xadiida kadaayo markaasunbuu iska qaadanaya xadaanii fulaan can fulaan buu odhanayay wixii loo laqinay loo sheegay unbuu iska qaatay isagoon hubsan inuu xadiidkiisii iyo riwaayadiisii waxani ay tahay iyo inaanay ahayn kaas bay odhan jireen talqiinku aqbalaa dee waana xifdili iyo aabayaal la-aan iyo ama dee isagoon waxba dabdin ahaynbo markaa riwaayadiisa kaasna la aqbali maayo walaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man shaksi riwaayadii curifa la ogaaday bikarati sahwi sahwi badnidii fii riwaayati xagga riwaayadiisa sahwi badan lagu yaqaano oo ninka qalad badan iyo sahwi badan kaba dhaco dee xifdii malo isna la aqbali maayo xukmu riwaayati man xadaa unasiya ninkii isagu xadiid intuu sheegay laga maqlay haddana dib u iloobay bal waxaa laga yeelaya xadiidkiisii tacriif man xadata wanasiya bal muxuu yahay man xadata wanasiya xataa cunwaan kitaabba weeyaane huwa an laa yadkura inaanu xusuusan weeye asheikhu sheekhi riwaayata maa kii riwaayadii xadata bihi ugu waramay xadata uu waramay oo bihi isnaag ah ama waxaa xadiidka tilmiiduu tilmiidkiisa uu ku waramay canhu can sheekh oo macnaha nin baa xadiis warinaya waa laga warinaya nin fiqaa ka warinaya markii isaga dib loo weydiiyey xadiidkaasaa hebel kaa wariya yidhi ayuu garanba waayey oo yidhi anugu xadiidkaa ma garanayo ama taasuu yidhi bal maxaa riwaayadaa laga yeelayaa dee ninkii laga warinayaba waa kanoo maba garanaya riwaayadii e marka wuxu uhi xukm riwaayati waa tan kolleyna dee kitaab baa inoo horreeyey aynu soo marnay umuurahani araddu xukumka riwaayadiisa tafsiil bay leedahay kow araddu celin weeye riwaayadii la celinaya saan sharxino kuba kuba soo marnay in nafaahu hadduu anfiyo nafyan jaaziman nafyi go-an oo ujeeddadu uu leeyahay asalahaan xadiidkay maaha bian qaala waa isagoo yidhi maa rawaytuhu anuu xadiidkaa maan warin aw huwa yakdibu calaya been buu iga sheegayay naxu daalika kaa xadiidkii waan iska celinaynaa walow labadooda midna aynaan ku dacni ahayn taas iyadu waa mid bal waa qowlkooda dee raajixa walow dee saxiixa aad ku arkaysa xadiidkaasa oo haddana kuba sugan ay aqbaleen alqabuulu aqbal la aqbalo in taradada fii nafyihi haddii uu ku taraduday oo uu macnaa shaki ka galo xagga anfintiisa ku taradudayo ujeeddadu shaki un ay tahay ee wax uu goynaya aanu ahayn kaan yaquula isagoo yidhaaba weye laa acrifu anigu xadiidkaa ma garanayo aw laa adkuruhu ma xusuusinayo wanaxu daalika de markaa nin fiqiya hadduu ka soo naqliyey oo uu xusuusan yahay ilow baa lagu xambaaraya wiiloobayo waa la yska aqbalayaa xadiidkii hal yuctabaru miyaa loo fiirinayaa raddulxadiidi xadiidka celintiisu aadixan mid dhaawacaya inuu yahay fii waaxidin midhumaa mid iyaa ka mid ah oo ujeeddadu hadduu xadiidkii anigu maan warin yidhaah kana waan ka wariye uu yidhaaho dee labadooda mid baan horta hadalkiisu sax ahayn weeye labadooda mid unbaa xaggiisa labada hadal run ma wada aha haddaba kiina inooma cadda kuu yahay inooma cadda ee miyaynu mid ahaan ku qanxinaynaayo dayna hadalkii mid baan jirin e miyaa mid ama sheekh ha noqotay ama raawi eh miyaa loo fiirinayaa mid ahaan inuu hadalkani daciifinayo oo uu dhaawacayaba cadaaladiisii laa yuctabaru buu yihi waa hadda marka uu yidhi been buu iga sheegayaa weeye kana uu leeyahy mee run baan sheegaya laa yuctabaru markaa takdiib baa jira ay isbeeninayaane dee kolleyna mid baa meesha aan jirin laa yuctabaru lama fiirinayo radulxadiidi xadiidka celintiis la celiyey ee nidhi ma aqbalayno qaadixa mid dhaawacaya oo qoomaya fii waaxidin mid minhumaa labadooda ka mida midna cadaaladiisii waxa ma yeelayo ee si unbaa xadiidkan mooyaane axaadiistoodii kale labadaba waan ka aqbalaynaa sababtuna waxa weeye liannahu shaniya laysa maanin axaduhumaa midkood awlaa mid kaga mudan biacni durid iyo la duro oo la jaraaxeeyo min alaakhari oo ujeeddadu haddii sheekhi uu leeyahy been buu iga sheegaya oo nidhaa may been buu kaba sheegaye ninkanna waa nin fiqa aynu isagii kuma celino dee isaguba wuu markaa meeshii waxaa jirta takdiib sheekhuu leeyahy may anigu waan ka wariyay isagaa been sheegaya meeshii taalla midkood warkiisa in la aqbalo kol hadday labaduba fiqa yihiinna ka kale kama mudna oo dacniga haddaan midkood aqbalo kii kale waxaan uga tagnaa ma jirto waxa dee aan kaga horraysiino dacnigiisii ma jirto markaasaa daraaddeed midna ma dacniyayno riwaayaadkoodii kalena ma diidayno ee xadiidkan unbaan ka tegaynaa laakiin haddii ilow ay tahay iyada dee dhibbaaba mala xadiidkiiba waan aqbalaynaa iyaga misaaluhu misaalkiisu maa rawaahu abu daawuuda watirmidiy wabnu maaja min riwaayati rabiicata bn abi cabdiraxmaan can suhayl bn abi saalixin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qadaa waa xukumay bilyamiini dhaar maca shaahidi waa masalo dee fiqiga kalaamkoodu badan yahay axaadiid kalena ay kuba timi oo ah ujeeddadu ninbaa muddaci ahaa nin kale wuxuu sheeganaya wixiina inta badan waa maal iyo wixii looga qastaya maal bay tani timaada dee waxay ahayd laba markhaati inuu keeno haddii laba markhaati oo raga la waayana nin iyo laba dumara inuu keeno naskii qur-aankay taasi ahayd laakiin maxaa dhacay rasuulkii ilaahay inuu ninkii intuu markhaati keliya keenay oo markhaati labaad uu waayey uu raaciyo halkii markhaatigii labaad ay noqotay dhaar la dhaariyey oo dhaartiisii iyo hal markhaatiya ayuu wax ugu xukumay xadiidkaasba weeye xadiidku waa inta ujeeddadiisu laakiin umuur kale oo dee masaajishiisii fiqiyadii ayamada aqwaashoodii waxaasi halkan noomama taallo baabkeed ma joogno markaa qaala cabdilcasiis ibni moxamed indarawardiyu baa wuxuu yidhi waa nin daarawardi la ydhaah ayaa wuxuu yihi xadaanii bi rabiicati waa rabiica iigu warramay xadiidka ibni abi cabdiraxmaan can suhaylin suhayl buu iiga warramay suhaylna waa isla wada waqti falaqiitu suhaylan suhayl baan la kulmay dee wuxuu doonayba bal imanka rabiica iyo suhayl mee rabiica u dhexeeyey isagii ismaa'iile meesha inuu ka baxo sanad caaliya buu doonayaa inuu sanadkii u soo koobto uu rabiica meeshii ka baxo isaga toos ugaba wariyo fasa'altuhu canhu xadiidkan baan weydiiyo falam yacrifu muu garan u garanba waayo ma garanayuu ihi faqultu waxaan idhi xadaanii rabiicatu canka bikada rabiica waana dee nin imaamo macruufo waa ninkii rabiicatu ra'yi loo yaqaanay imaam maalikio sheekhiisii ayaa xadiidkan aniga iga kaa waramay saas oo aniga dee saasaa xadiidka rabiica i soo gaadhsiiyey markaasaa wuxuu yihi rabiica hadduu kugu waramay waa nin hiqa ahee iga waran oo dee dee saa ka wari buu yidhi marka fasaara wuxua su-aal su-aal bacda dalika intaa dabadeed yaquulu ma jira ah isna waa waraciis waracnimadiisii xalaalmiradkii xadaanii cabdulcasiiz can rabiicata cani isagii baa mar damba sanadkii soo gelayo cabdicasiis baa ii waramay waa daarawardi rabiicuu iga waramay rabiicana yuu sheegaya waa cani muxuu markaa rabiicana sheegay cani anigu xadatu canabi isagu ma xusuusna halkana kolley saqad baa jira xataa dabcada mujaladkaana waa xadatuhu can abi hurayrata oo isagoo abi hurayre wax kama warinaysa marka horeba sanadkee noogu sugan wa xadatuhu can abi can abi hurayrata oo can abi baa meesha taalle waxa weeyaan wuxuu rabiica markaa uu iga soo naqliyey inaan anigu ugu waramay oon ano aabbahay ka warinaya aabahayna abi hurayra de ana nabiya qadaa bishaahid marfuucan bikada bal xadiidka waa xadiid kutubtii noogu sugan lagu camal falay walow dee axaadiida lamidna ay jirto mowduucan ashharu musanafaat fii noocan wixii loo alifay waxay ugu shuroo badnaa kitaab akhbaari man xadaa kitaab akhbaaru man xadaa wanasiya lilkhadiibi u sugnaaday mala dee daaraaqulina waa leeyahy kitaabe almabxaث الثaanي mabxaثkii labaad ee baabkan aan kuba jirna fikratun caama waa fikrad guud iyo suurayd laynoo suuraynayo oo guud can kutub اljarxi watacdiil bal kutubtan kutub اljarxi watacdiil la yidhaah ayuu yar in yaroo khulaaso oo kooban oo bal waxa ay mowduuceedu yahay si aan tasawur ugu yeelano oon fikrad guud ugaba qaadano ayuu sheekhu horraysiinayaa intaanu alfaadii jarxiga iyo tacdiilka iyo maraatibteedii aanu bilaabin wuxuu ihi bima ana xukma bimaada waa ti aan habeen maalintii dhaweyd soo sheegnay waa usrib xaadithaan leedahay waana ti aan nidhi waxay macnaheedu noqonaysaa halkan waa binnadari ilaa ana alxukma markaan eegneen ictibaarinay ilaa ana alxukma xukumka cala alxadiidi xadiidkii la xukumi sixatan wa dacfan sixa iyo dacfiba mabniyun inuu ku binaysan yahay calaa umuurin umuur minha umuurtaas ay kaba mid tahay cadaalatu ruwaati wa dabduhum ruwaadda cadaaladoodiiyo dabdigood aw idacnu fii cadaalatim wadacnan waa xaggii celinta aw idacnu ama durid fii cadaalatim cadaaladoodii la dura wadadi dadigoodii markay dee arrintu ay taan noqotay ee xadiidtaba aqbalkeedii ama celinteedii ay ku dhisnaatay umuuro ay kaga mid yihiin ruwaadan ama cadaaliya dabdi ha noqoto ama waxa weeyaan dee taan midkood haba noqotee ayay qaama ku kaceen alculamaa culimmadu waxay u qumeen bitasniif ilkutubi kutub alifitaankeed allatii kutubtaasoo fiiha dhexdeeda ay ku sugan tahay bayaanu cadaalati ruwaati wa dabdihum ruwaadda bayaanu cadaalati ruwaati wa dabdihim ruwaadda cadaaladooda iyo dabdigooda caddeynteed ay kuba sugan tahay manquulatan iyadoo waxa weeyaan xaalay tahay mid lagaba soo naqliyo taasi can ala'immati imaamyadii almucadiliina wax tacdiilinaya almawhuuqiina lagu kalsoonaa wahada maa yusamaa bitacdiili xagga ruwaadda cadaaladooda iyo dabdigooda oo la caddeeya waa tacdiil wixii loo yaqaanay kama ana fii tilka alkutubi haddana weliba maaha arrinkaasune kutubtaa waxaa kuba sugan oo siday dee uguba sugan tahay kutubta bayaano ducuuni ducuunta caddaynteed kama ana fii tilka alkutubi bayaano ducuuni ducuunta caddaynteed waxay ducuunta almuwajahata loo jeedinayo ilaa cadaalati bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood cadaaladeed loo jeedinayo aw ilaa dabdihim dabdigood iyo wa xifdihim kadalika sidaasoo kale manquulatan iyadoo ah laga soo naqliyey sida taa horeba looga soo naqliyey can ila'immati imaamyadii hayrilmutacasibiina dad iyagu mutacasibiina oo dee lagu tiriyo waxaan inaanu ictidaal iyo insaaf ahayn oo riwaayadooda laga taga aan ahayn oo wuxuu leeyahay dee kutubtaasi laba arrimood bay kulansatay may wuxu uhi wahada maa yusamaa biljarxi kan dambena waa caddayntan la caddaynaya ruwaadda ducuuntii iyo weer duritaankii loo soo jeediyey ama xag cadaalaha noqoto ama xag dabie waa ka jarxi laydhaah caddaynta la caddaynaya iyaga tacdiilkooda dee ama waxa weeyaan sugiddan la sugayo dabdigood iyo cadaaladoodiina waxa weeye waa ka lagu magacaabo tacdiil ama caddaynta taa la caddaynayo haddaba bal markaa waxa uu leeyahay dee umuurahaasi waa midna jarxi baa la yidhaha midna tacdiil baa la yidhaha labadaasna kutubtu way kulansatay kutubtaasna way alifeen umuuraha kulansanaysa wa min huna waa halkan iyo dee inay kutubtaasi kulansanaysa labadaa jaanibba ayaa udliqa lagu idlaaqay calaa tilka alkutubi kutubta kutub aljarxi watacdiil wa hadihi lkutub kutubtani kaiiratun way badantao wa mutanawicatun waana kala duduwan tahay fa minhaa waxaa ka mida almufradatu kuwa loo gooni yeelay ama libayaani ruwaati hiqaati ruwaadda lagu kalsoonyin caddaynteeda iyo taraajimtooda wa minhaa waxaa ka mida kutubta almufradatu mid loo gooni yeelay libayaani aducafaa'i waalmajruuxiin dadka ducafada iyo kuwa majruuxiinta amsilu inooga sheegi doonaaye caddayntooda waxaa loo dejiyeyba waa dadka ducafada ah iyo kuwa majruuxiinta taraajimtooda wa minhaa waxaa ka mida kutubun kutub libayaani ruwaati hiqaati waducafaa iyadu labadiiba jamcinayso ruwaadii lagu kalsoonaayo tii ducafada ahaydba ka hadalkeeda iyo cadayntood iyo taraajimtood loo dejiyeyba wa min jihatin ukhraa jiha kale markan ka eegnana fa ina bacda hadihi lkutubi kutubta uu inoo sheegay sadeetan dambe ee hiqaad iyo ducafo kulansanaysaba barhkood caamun waa mid guud ama xataa taa hiqaada ah taasoo ducafada mid waa caamun waa mid guud oo caam ahoo waxay caam ku tahay oo dee si guudna looga wada hadlayaa loogu ururiyo looguba sheegayaa lidikri ruwaati alxadiidi xadiidka dadkii warinayay sheegitaankooda biqadi nadari eegid iyadoo ama isha laga laabayo oo aan la day ahayn weeye can rijaali kitaabin rag ama kitaab rijaashii aw kutubin kutub khaasatin gaaroo min kutubi alxadiidi xadiidka kutubtiisa ka mid a wa minhaa kutubtaa waxaa ka mid a maa huwa khaasu mid halkii hore caam uu ahaa mid gaar ah oo ku gooniya bitaraajimi ruwaati kitaabin khaasi kitaab gaara ruwaadii uu lahaa taraajimteeda aw kutubin mucayanatin min kutubi alxadiid ama kutub mucayan oo kutubta xadiid kaga mida intan wuxuu uga jeedaa waanan arki doonaa haddii la yidhaha amhile eh kutub badan baa horta jirto kutubuljarxi watacdiil la yidhaha aljarxiya tacdiil wuxuu yahayna waa taan soo ogaanay kutubtaasi isku dee nooc keliya maaha mid yaryar iyo mid waaweynba horta way leedahay kuwa iyagu nooc gaara loo khaas yeelay sida adhiqaat ama adducafaa way jiraan kuwa labadoodaba shamlinayaana way jiraan haddana kutubtaa nafteedu kuwa iyagu si guud oo raawigi ruwaadii un lagagaba hadlayo kitaab gaara ku khaas ahayna way jiraan kuwa raggan iyaga lagu ururinaya lagagaba hadlayaa ay kutub gaaroo kutubtii xadiidkaa rijaashii ku soo aroortay ama ruwaadii ku soo aroortay ay yihiinna way jiraan oo intuba kutubtu way aad bay u badan tahay waana kala waaweyn tahay qaybahana way ku kala kooban tahay amsilo yar oona waa inoo sheegi doonaa hada ifham hada wa yuctabaru waxaa loo fiirinaya camalu culamaai aljarxi watacdiil buu yihi culimadan jarxiga iyo tacdiilka camalkoodan ay qabteen fii tasniifi hadihi lkutubi kutubtan alifitaankeed isagu ahaaday camalkaasi camalan camal baa lagu tirin raa'ican la yaab leh macnaa aada iyo aad wax loola yaabo ahoo dee aada u weyn oo u qiimo badan oo muhiman muhim oo jabbaaran weyn sababtuna cid dooni waa litacliil idcille qaamu waxay ku kaceen oy u qumeen ragga culamaauljarxi watacdiil bimasxin daqiiqin waa gacan marin aada u xeel dheer gacan marinta masxi wuxuu uga jeedaa waa iyagoo ninna kama tegin ruwaadiibay dee ninin bay dee uga soo hadleen ninin bay ugu dul joogsadeen bimasxin daqiiqin litaraajimi jumaayici ruwaad